bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hamiin fayri dhugunsadyaala ka dhowaada qodobada warkan hamiinamo idaacadda warsansin hayta maxkamadda ciidamada qalabka wadiyajeeka xukuna dilaweyba ayaa ka fuliiday magaalada baydhabo maamulka gobolka banaadir ee xilku qaadow ka sameeyey xogayaalka i guddoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir haanu cusubna way magacaabeen magaalada baledweyne ayaa la sheegaha inta duleedka degmada iyo ku dhiyayaan dilali dhacli jaysawda darakaabe oo ka safarhayaan meelesa dabnuwayba uu seekeekaga ka hay kaam ka yaala magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dharkiileya akhbaaraadka bannaanka dhugunsidyaal weyba ku mid aha macron iyo marina oo haskahirin tartanka madaxtinimo faransiiska marocco oo ka eedayka aljeriantiya qaxooti suuriyaan ee dalshahagelida iyo weliba maraykanka oo yemanka dilida dilanmalaya intiu eeyin al-qaacida
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
amiinamo isniga uu talaadana galahayda taaragdan iyo ka eedanta labaati afarta bilo abriil sanadka lamada kun tumi toddobada aana soo bahayana qodobadii warkan kooban hadana ka dhowaada yoogayo fisaga maxkamadda ciidamada qalabkoodiiyo weybayageeka xukuuna dil ee ka fuliday magaalada baydhabo cali mursal aadan iyo faahfaahinta warkanin haya kuryeed markiyo hadeelan shalay magaalada baydhabo mas-uuliyiinku dareerka maxkamadda ciidanka qalabka wadataya geeka fuliidii xukun dil ah waa ku dhamme muumun xuseen cabdulaahi oo ah ku-xigeenka heer ilaalyaha guud ee maxkamadda ciidanka qalabka wadad ka dhawaaqi xukunka dilka ee la kafuli afarta qof
taariikhdu markay ahayd labayo tobankii bishii saddexaad laba kun lix iyo toban abbaaro sagaalkii subaxnimo waxay maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay gacankudhiiglayaasha kale ah kow xasan aadan mursal saddex iyo labaatan jir ah ina cibaado mursal ku dhashay bakool labo cabdilatiif macalin aadan cabdiraxmaan soddon iyo laba jir ah ina dowlaay aadan yare ku dhashay baay saddex siyaad xasan faarax afartan iyo kow jir ah ina mako hayashiil ku dhashay jubbada dhexe afar sharmad aawow maxamed soddon iyo sagaal jir ah ina aamino shariif abuukar ku dhashay baay kuwaasoo xeerka xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab islamarkaana ay abaabuleen fuliyeenna qaraxyadii mantaanaha ahaa ee ka dhacay maqaayadda beder iyo meel suuq ah oo ka agdhow shirkadda dahabshiil ee degmada baydhabo halkaas oo ay ku gee oo ay ku naf waayeen siddeetan ruux oo shacab ah afartan iyo shan kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyadaas oo ka dhacay degmada baydhabo taariikhdu markay ahayd siddeed iyo labaatankii bishii labaad laba kun lix iyo toban waxayna ku xukuntay maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dil toogasho ah taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishii saddexaad laba kun lix iyo toban waxaa racfaan ka qaatay xukunkii maxkamadda derajada koowaad xukunsanayaasha taariikhdu markay ahayd siddeed iyo labaatankii bishii afaraad laba kun lix iyo toban waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay racfaanlayaasha sare ku xusan waxayna mar kale ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii ay ku caddaatay in ay yihiin kuwii abaabulay fuliyeyna qaraxyadii mantaanaha ahaa ee siddeed iyo labaatankii bishii labaad laba kun lix iyo toban ka dhacay degmada baydhabo maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo labaatanka bisha afaraad laba kun toddobayo toban waxaa lagu fuliyey xukunkii xukunkii dilka toogashada ahaa maamulka gobolka banaadir iyo geeka xeelku qaadow ka sameeyey xogayaalka iyo guddoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir weybana xelalkan magaca weyhaan cusuba ayuub maxamed axmed iyo warka muqdisho hanin ku dare waxaa goordhow lagu dhawaaqay gudoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir uu yeelanayo xugayaha guud ee gobolka iyadoo la bedelay afar ku-xigeen uu lahaa gobolkii xugahayihii guud isbedelka lagu sameeyey ku-xigeenadii hore ee gobolka banaadir iyo xugayaha guud ayaa ah mid soo socday labadii toddobaad ee u dambeeyey waxa ayna qayb ka ahayd isbedelkii ku yimid gudoomiye taabed laba habeen ayaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenada cusub iyo xugayaha guud taasi oo noqonaysa markii u horeysay oo habeen ay ka mid noqdaan mas-uuliyiinta sare ee maamulka gobolka banaadir waxaana digreetada lagu magacaabay gudoomiye ku-xigeenada iyo xugayaha guud ee gobolka banaadir warbaahinta u aqriyey afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane isbeddelku in la isbedelaahi oo wax caadiya waa dowladnimo waxaan rabaa inaan kuu aqriyo cabdifitaax digratooyinka isbeddelka gobolka banaadir guud ahaan waxaa la bedelay madaxdii gobolka banaadir ku-xigeenada iyo xogayaha guud gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda uu hore u ahay maxamed axmed diiriye yabo waxaa lagu bedelay shaalax sheekh maxamed sidoo kale maamulka iyo maaliyadda uu hore u ahaa gudoomiye ku-xigeenkii koobaad ismaaciil macali cabdiguure waxaa lagu bedelay muluka dheere cabdulqaadir aan ku celiyey waa muluka dheere cabdulqaadir waa gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda sidoo kale gudoomiye iimaan nuriikar oo hore u ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada waxaa lagu bedelay cabdulaahi cilmi ereg oo xaaji ereg loo yaqaano ayaa lagu bedelay sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud oo uu hadda xildhibaan yahay gudoomiyahaas xildhibaan cabdicasiis waxaa lagu bedelay aadan sheekh cali fiidow oo maanta loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ugu dambaynna xogayaha guud ee gobolka banaadir oo hore u ahaa ustaad maxamed amiin sheekh cilmi waxaa lagu bedelay hadda gabar la yidhaahdo subayda maxamed mukhtaar subayda maxamed mukhtaar ayaa lagu bedelay insha allahu berrina waa xil wareejinta guud ahaantood isbedelka cusub ee lagu sameeyey gudoomiye ku-xigeenadii xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa ah mid aada loo sugayey bacdima ah gobolka banaadir loo magacaabay gudoomiye cusub ayuub maxamed axmed radio warsan magaalada muqdisho dhinaga kalena munaasabad xil wareejin degdeg iyo mardhow ay takudhiidii xarunta gobolka banaadir kaasoo xilka kula wareegayaan ku-xigeenada cusub ee gobolka banaadir iyo ku-xigeenadii hore ee xilka lagu qaadeen wareegta xalaya kubadda xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo xililkan lagu qaadi ku-xigeenadii hore ee xilka haayeen iyoona lagu magacaabay ku-xigeenno cusub oo la shaqeeyi doona oo la shaqeeyi doonaan guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir taabid cabdi maxamed oo horaantay birdhan la magacaabee isbedelka ku-xigeenada gobolka banaadir iyo qaadatay muddo lama toddobaadee iyo-ona aqabada dhinaga beelo beelo iyo jaraan weybansaasoo kale munaasabada xilwareejintii weyba goobro ku hayay guddoomiya gobolka banaadir eena doqo muqdisho taabid cabdi maxamed oo la sheegay intuusan la haayay hajeediyow helku qaadaw ku-xigeenadii hora arrintan cusubyo weybaye een inti markiin ka horeytiyey guddoonka gobolka banaadir kumid nagadan lamahanraaba kureed isbedelka ku-xigeenada cusub weybaa lakuwadantay guddoomiya gobolka banaadir uusa iskashaandheen ka sameeya guddoomiyaalka degmooyinka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wayba magaalada baydhabo ku bilowday wacyigelinka eedan ku horseedowka cudurka jadeecada warbixin arrintaas ku saabsan way baninhaye waryagan cabdulaahi nuur aadan jecelowa ololahan looga hortegayo dhibaatada uu leeyahay cudurka jadeecada islamarkaana ka bilowday qaar ka tirsan kaamamka ku yaala magaalada baydhabo waxaa fulinaya wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo gacan ka helaysa hay-adda yunisef waxaana ka faa'iidaysanaya tallaalka cudurkan kumanaan carruur ah oo u baahan in la siiyo tallaalka cudurka jadeecada haweenay ka socotay hay-adda yunisef ayaa ugu horeyn ka hadashay dhibaatada uu leeyahay cudurkan iyo weliba sida looga hortegi karo
Among vaccine preventable diseases, none is more deadly uh, than measles. Uh, we already know of at least 16 uh, suspected cases in Baidoa, which means that the true numbers are surely much higher. We know that the measles can spread quickly uh, in overcrowded displacement uh, camps and IDP settlements, of which there are so many in Baidoa.
wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isaaq cali ayaa uga mahadceliyey hay-adda yunisef dawadan ay soo gaarsiisay magaalada baydhabo islamarkaana loogu talagalay in looga hortago cudurka jadeecada wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ma shaqeeyafan haddii unisef qaadafan oo dhowr meelood oo go'doon eh hataa meelo ma jirta oo diyaarad lin waayo helikabtar iyo ninkarayan daawo ku jeesa qasax dheer oo kale runtii unisef iyad iyada abaalkaasan ku hayna tanlamaad macnaha mayba intii kambeenkun oo laka talaalo helmasada oo geedka suurgala mayba aan sabab haytay tala soo jeedada wasaaradda kushakow may fududaytay yad unisef oo fangareyd talaalkii lukusheeni dibadda baydhabo oo sub national college laka dhisi jadeecadan korbe oo talaalka laka keediyow tanoo geeki ilaa ayuu nata goobjoogku ana intaas labaatan iyo afar kun qiyaastii oo ciyaale laka talaalahay oo baydhabo geeku bilaawatay runtii taas unisef aan kama hadnagaana tan kale oo macnaha maybaan eed in la yaabay mayba ku mid aha intun ciyaale la talaalahay boqolkiiba sagaal u shan mad inkoreyt oo la talaalo leer oo macnaha mayba antii oo dhaladeen al-shabaab lay wadanka haysade
magaalada beledweyne oo ibalaa sheegahayanti duleedka degmada ayaa ku dhiyayan dilal i dhaclin jeysidow dad rakaabe oo ka safraya milasa waa ku bashiir cabdulla ismaan oo warkan beledweynahan inku dari waxaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay magaalada beledweyne iyo duleedkeeda dilalka iyo dhaca loo geysta dadka rakaabka ee u socdaala gobollada koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya dilalka iyo dhaca loo geysta dadka rakaabka ah ee ku safra waddada dheer ee dhex marta gobolka hiiraan ayaa waxaa geysta rag maleeshiyaad ah iyadoo dadka rakaabka ku dhaca hareeraha magaalada beledweyne ilaa iyo laba qof oo rayada ayaa dil loogu geystay duleedka magaalada beledweyne kuwa oo ahaa darawallada gaadiidka u kala safra gobollada dalka waxaana dadkaas loo dilay lacago ay weydiiyeen kooxda burcadka ah oo waddada u gashay kadibna isfahamwaa awgeed loo dilay kooxda burcadka ayaa inta badan waxay ku dhuumalaystaan deegaanada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab iyadoona marar badan weeraro kala duwan ciidamada dowladda iyo kuwa shabaab ku dhex mara deegaanada ay ku dhuumalaysanayaan maleeshiyaadkan inta badan dhaca ka geysanaya deegaana hoos yimaada magaalada beledweyne maamulka gobolka hiiraan iyo ka degmada beledweyne iyo saraakiisha ciidanka dowladda soomaaliya ayaa dhowr jeer waxa ay sheegeen in aysan u dulqaadan karin burcadda dhacda dadka ku safra waddada dheer ee xidhiirisa gobollada dalka ee dhex marta gobolka hiiraan inkastoo aan wax laga soo qaban marka laga soo tago hadallada ay soo jeedinayaan mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan iyo ka degmada beledweyne iyo saraakiisha ee ku aadan in ay ka xun yihiin in dadka ku safraya lagu dhaco deegaano hoos yimaada gobolka hiiraan ee ay ka arrimiyaan dhinaca kale wararka laga helayo tuulooyinka koonfureed ee duleedka magaalada beledweyne ayaa sheegaya in ay arkeen dadka deegaanka ciidamo ethoobiyaana iyo kuwa soomaaliya ah oo kusii jeeda deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ciidamo ethoobiyan ah iyo kuwa soomaaliya ah ayaa howlgallo waxay ka sameeyeen deegaano u dhow deegaanka halgan ee gobolka balse warar hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ethoobiya ay ku laabanayaan fadhiisankoodii hore ee deegaanka halgan iyo tuulooyinka hoos yimaada oo sanadkii hore dabayaaqadiisii ay ka soo baxeen ciidamada ethoobiya iyo kuwa soomaalida ah ee halkaasi in muddo ah ku sugnaa deegaanada ay u ruqaasadeen ciidamada ethoobiya iyo kuwa soomaaliya ayaa wax xilligan maamula xarakada al-shabaab lamana oga sida ay u qabsan karaan deegaanadaas oo xarakada al-shabaab ay haatan gacanta ku hayaan maalmihii ugu dambeeyey magaalada beledweyne iyo deegaano hoos yimaada waxaa ka socday howlgallo ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee howlgalka u jooga gobolka hiiraan iyadoo ilaa iyo haatan aysan jirin wax lagu soo qabtay howlgalladii ay sameeyeen oo ay usoo bandhigeen saxaafadda
sarayagaas xuseen xasan cismaan taliyaga ciidanka asluubtiya digniganjeedi dadka sida sharci daradeen dhistayaan xarumo danta guud usoona sheegay intay dadkaas lagu qaadi doona tallaabo waafaqsan sharciga wayba uusataaska dara intay adeelaka hela iyo oo dhisadahayta xarumo ciidanka asluubta lala xisaabtamo doona taliyaga saasoo kale bous sheegay intay dhammaan iyo kormeyra doonaan xarumo ciidamada asluubta taliyaga ciidanka asluubta sarayagaas xuseen xasan cismaan iyo tan in markii uu saxilkan lagu wareegay wayba uuse bilaaway kormeero xarumo ciidanka asluubtuuse ka sameeya waybana taasiyo qayb ku etaa dadaalada uuse kuku horseedahay tayla booba dhulalka iyo layin ciidamada asluubta meeli warkaasi ugu kooyahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo wareegii koowaad ee doorashada madaxtinimo dalka faransiiska oo caddii shalay la qabadiyo way baakabahay laba musharax oo shalay macron iyo marina leben oo yoon hogaamiyahayeen xisbiga xagjirka ee islaam naceebka doorashada madaxweynaha faransiiska oo lamu wareeg la qabadiyo wareeganka dambeyti la qabado wareeganka dambe ay la qabado doono toddobada bilaha dareerta ee meeya macron oo ee soddon iyo sagaal sano jar oo hore uu sahan qobade halka wasiirka maaliyadda sanadkii labada kun tomiya afartii iyo nagadii musharax hagaanka codka badan uu soona helay labaatan saddex dhibic sagaal boqolkiiba codadka meelo kaalinta lamaad ee galle mrs marina leben oo iyana helay labaatan kow dhibic toddoba boqolkiiba codadka waybana milas hiray sagaalkii kale ee musharax ooyo ka jiraan haanay ku dareereen xisbiyada waweyn ee dalkaas sanadkan jabin ka argan isbeddelka siyaasadeed ee ku jira dalkaasa master macron yee usuna aan ku mid ahayna xisbiyada waweyn usuna simada banaangali tartanka waybana hore shaka langeliyay intii uusan helo doogna taageero waweyn maadaama uusa aan haysana xisbi weyn oo gacansiyow waybua markinka horeyta uusa tartamaa xilka madaxtinimo usagala waan usanagada qofkiinka codka badanaada qofkan yar lambadiyaha intii isuka guulaysada doorashada wareega lamaad maadaama dhammaan musharaxiinta kale oo weyn iyo taageerayaashan ku baaqadeen antiyo codkasyaan silanka horseed antiyo xilka qobadaan bilaameyta xag jirka ee marina leben yayeena hadda nagatay xisbiga lamaad een ku weyn wadankaasa xukuumadda marocco yaan weertay danjiriga algerian fadhi dalshe si aan ka sheegda shakiya ku qabtaanti dalka algerian ogolaaday qontay afar qof oo suuriyaaneen tiyosi sharci dare hangala marocco sidaasna wayba sheegday warbixin yaasaartay wasaaradda arrimo banaanka iyo iskaaladowka caalamiga ee marocco wasaaradda arrimo banaanka way bayantaaska dartay intii dadkaas suuriyaanka ee iska dayeen intiioo marocco galan intiin dhexayti tumi toddobadii ilaa tumi sagaalkii bilan abriil ooyo ku gudubaan magaalada fakeeg ee kataala axadka buuraleyda ee lamada dalan dhexeeya marocco way baya ka eedaytay algeria intiye ka qasabtay dadka suuryaanka intiyo galan marocco haabahaato war rasmi ee mahakuban algeria oo ku saabsan eedeyntaiyo maroccan jeedade dalka marocco baa roogay qiyaastii shan kun oo qaxooti suuryaana oo si sharci dare ee dalkaas ka galeen waana aan ka diiwaan gelisanayn waxda dareerka ee dalkaasa marocco iyo algeria way baan dhexeeya sohdin dharar sheeta kun iyo shan boqol kilomitir oo ku bilaawda oo ku bilaawdaasa badda milatariyaanka ilaa saxaro hoosa way baana hirinaytay ilaa kun sagaal boqol sagaal iyo afarti warkiyaminama dhagoonsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kula dareertan antaninkaga anti warkanka lamid ereedanku kulmaana sidaas iyo nabadgelyo